asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan khiyaartiina dhegaysataa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada saakayna waa subax isniin ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha tobanaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu eebba raalli ka noqdo barnaamijka faaqidaadda wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka nabad sugidda dowladda soomaaliya oo howlgal ka sameeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed magaalooyin lagu tuhunsan yahay maleeshiyada al-shabaab dad taageere inay joogaan oo la bartilmaameedsaday ayaad barnaamijka faaqidaadda wararka saakay ku dhegaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa la tacaalaya togag waaweyn oo la sheegay xilliyada roobka uu curto inay ku soo rogaan biyo xoog badan magaalada oo waxyeello u geysta dadaalka ay wadaan maamulka degmada xudur iyo qalabka ay u isticmaalayaan togagaasi in la aaso ama magaalada laga leexiyo waraysi ku saabsan ayaad barnaamijka faaqidaadda wararka saakay ku dhagaysan doontaan waryaheenna jooga magaalada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaad dhegaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan mid ka mid a aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay caqabadahaasi in looga gudbo si soomaaliya ay u gaarto horumar weyn aqoon-yahan deeq faarax oo ka hadlaya doorka aqoon-yahaniinta ay ku leeyihiin talabixinta iyo dadaalka looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan xubinta ciyaaraha iyo wararka dibadda qodobada ugu doorka roonna qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqashaan anigoo ah liibaan cabdicaddo ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka waa tahay dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka faaqidaadda wararka ee maamulka degmada bakool waa maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ee maamulkaas koonfur galbeed soomaaliya ayaa dadaal waxa ay ka sameynayaan xilligan oo ah xilli jiilaal ah in ay duugaan togag waaweyn oo magaalada kusoo rogo biyo waxaana ay u isticmaalayaan dadaal xoogan oo ay geliyeen dadka ku nool halkaas oo iskaashanaya ayagoonan haysan qalab ku filan waxaana hadda ay diyaarinayaan togaga sida magaalada looga leexin lahaa maadaama dhowr mar togag xoogle oo kusoo rogma magaalada ay waxyeeleeyeen oo dad badan ay ka barakaceen waxaana ay ka gaashaamanayaan sanadkan in ay sidaasoo kale aysan dhicin waryaheenna jooga magaalada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan ayaan qadka taleefoonka ku wareysanay oon wax ka weydiinay dadaalkaas meesha uu marayay
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa xilliyada xilli roobaadka inta badan waxaa dhaawac ku keena ama dhibaato u geysta roobab ka soo togmada tugog togtogoo ilaa iyo konton kilomitr iyo ka badan magaalada xudur dhanka waqooyi uga beegan kuwaasi oo laga yaabo marar qaar in roobab aan xudur iyo nawaaxigeedaba ku diin oo meel ka fog ama meel ka baxsan intay ku soo da-aan oo togagaasi ay keenaan daadadkaasi oo dhibaato u geysta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool marka ugu horeysa waxay jiraan daadadkaasi wadooyinkii muhiimka u ahaa oo magaalada soo gelay oo inta badan ganacsiga iyo dadkaba ay aad ay u isticmaalayeen waxay kale ay dhaawac ku keenaan beeraleydii ama beerihii ku tiirsanaa magaalada xudur oo gebi ahaanba biyahaasi ay fadhisaan oo marar qaar ay jiraan dalagyadii dadka ay beerteen ayo waxay kaloo saameyn yeeshaan qudaar oo inta badan laga yaabo sanad ama laba sano qof tacda ku tacbeelaya in saameyn uu ku yeelato marka nadaaradkaasi oo aan halna loo haynin oo in muddo ama dhowr sano nus qarni ka badan inta badan biyihiisi ay dhibaato u geysanayaan oo halna aan loo helin ayaa bulshada ku dhaqan maamulkaba inta badan ay ka hadleen dhibaatadan oo in muddo ay kusoo noqnoqotay iyo dadkii ay welwel badan ay ka qabaan mar walba markii sanadu barwaaqo tahay oo taansaanka uu yahay mid dadka ay rajo badan ay gelinayso oo daadadkaasi ay ka aafeeyaan waxyaabihii markaasi ay ku taamayeen waxaa intaasi dheer magaalada xudur gudaheeda ayay daadadkaasi ay imaanayaan oo ay soo gelayaan wadooyinkii waaweynaa iyo xaafidihii magaaladii ayay kala jarayaan xaafad oo ugu yaraan afar kun oo qoys ay ku nool yihiin ama ay degan yihiin ayay biyahaasi ay fadhiistaan waad dareemi kartaa daadad markay biyihiisi meel ay galaan gurihii ayaa duma beerihii ayaa baaba'a dhibaato badan ganacsi ayaa ku burbura dhibaato badan ayay geystaan xaafad oo tirantaa ka badan ay degan yihiin ayaa noqonayso inay baraka ay noqdaan oo xaafadii ay ka barakacaan oo laga yaabo in meel kale ay degaan aysan helaynin guryahoodaasi waxaa ku yaala oo waa xaafada ugu faweyn ee magaalada xudra xarunta gobolka bokool oo xaafada bulow ayaa la yidhaahdaa ceelasha biyaha magaalada xudur oo dhan ee biyaha geeya xaafadaas ayay ku yaalaan beeraha qubaareedka oo magaalada oo dhan inta badan lagu isticmaalo xaafadaas ayay beerahaasi ay ku yaalaan masaajidadii ugu waaweynaa ama ugu faweyna magaalada xarunta saldhiga booliska maxkamada habsiga iskuulaadka inta badan magaalada xaafadahaasi ayay ku yaalaan waa xaafad albowle waa magaalada haddana markii deedaadkaasi ay kusoo rogmadaan waxaa kala go-a magaaladii iyo xaafadii ayaa kala go-a saameyn weyn ayay ku yeelataa marka bulshada ayaa maamulka kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa sababkan uusan ku da-aynin gudaha magaalada xudur laakiin meel ka baxsan intay ku da-aan daadadkoodii tobogaasi ay keenaan oo dhibaato badan u geystay maamulka waxay kormeer ku tageen goobahaasi oo inta badan ka baxsan magaalada xudur oo tobogaasi si markaasi ay u qiimeeyaan habka iyo xalka laga samayn karo iyo sidii biyahaasi loo keedin lahaa dhibaatada laga bartay waxaa ka mid a sanad hadduu barwaaqo yahay biyobaxa ayaa jiro dadkii ayaa barakacayo biyihii ayaa meel walba daadsan haddana hadduu jiilaalku dheeraado ama sanadku roobabka ay yaraadaan xoolihii iyo dadkiiba waxay halis ugu jiraan naftooda haddana biyoyaridaasi iyo biyo la-aantaasi ayay halis ugu jiraan taasi marka u diyaarsanaan la-aanta in biyihii xilliga barwaaqa tahay la keediyo aysan lahayn oo biyihii meel walba ay daadsan yihiin dadkii ay barakacayaan haddana markii guryahooda ay kusoo laabtaan biyo la-aan ayaa qabata marka maamulka marka meesha ay tageen iyaga oo ay dendheeyeen ko waxay la hadleen bulshada gobolka bakool in iyaga naftooda ay ka bilaabaan oo contribution ay sameeyaan bulshadana diyaar ay u yihiin waxayna baaq u direen hay-adaha samafalka dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed in arrintaasi la iska kaashado oo dadkan welwelka qaba oo beerihii aysan laga yaabo dadka qaar inay iska daayeen inay beeraheeda wax ku beertaan sababtoo ah haddii sanadkan adiga wax ku saamaysay daadadkan ay la tagaan oo sanadkeeda kale taas ay kugu dhacdo waxay noqonaysaa un inaad adiga aad go-aan aa ka qaadatid inaad beerahan baadan beeran karin ilaa iyo qoto loogu sameeyo bal marka dhibaatadaasi hadda wax biyo soo gaaray ma lahan laakiin aad ayay uga welwelsan yihiin dadka in mar walbaba togagaasi la filan karo in daadadkaasi oo roobab mahiigaana oo gobolka bakool oo dhan ku daa ay dhibaato ku keeni karaan waayahay cabdiraxmaan waa garanay arrinkaas bal marka aan fiirino xudur xarunta gobolka bakool sidoo kale ganacsigeeda ayaa muhiim u ah guud ahaan gobolada koonfureed ee soomaaliya waana meel ay gawaarida safarka ay aad u isticmaalaan oo ka baxa gobolada dalka arrinkaas ka waran marka saameyn uu ku leeyahay wadooyinkaas waaweyn ee magaaladaasi dhex mara ee degmooyinka iyo gobolada kale ee dalka ay gawaaridaas waaweyn ee u kala qaada xamuulka maadaama goboladaasi aysan iyagu bad lahayn amase ay muhiim u yihiin isku socodka gawaarida waaweyn ee ganacsiga u kala daabula
waad mahadsan tahay horta rababkan iyo biyahan gudoomiyaha gobolka bakool mar uu la hadlaayay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii mar xal laga sameeyey oo warow weyn loo qabay si biyahaasina loogu keediyo dhibaatadoodana meelo kalaha ay looga badbaadiyo laakiin wixii intaa ka dambeeyey tan iyo burburkii dowladdii dhexe oo waddanka aad dareemaysid in dhibaatadaasi arrimaheedii ay tahay ayaa waxa ay noqotay in mar walba wadooyinkaasi ay go-aan oo gawaarida iyo ganacsiga aysan isticmaali karin oo dhibaato badan markaasi ay ku hayaan sidaas sheegtay waaye magaalada xudur tan iyo intaysan go-doonkan iyo dhibaatadan soomaali oo dhan la qabto intaysan la gelinin waxay ahayd meel istaraatiiji ah oo gawaarida ka imaada ilaa iyo waqooyiga ilaa iyo koonfurta ay u gudbaan dhanka iyo gobolada kale ilaa iyo wadamada dariskana laa sida ethoobiya iyo kenya ay u gudbayeen oo ay ahayd meel marin wada ah oo halbowle waa weliba ayay ahayd laakiin tan iyo wixii hadda ka dambeeyey laba kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo laba iyo tobankii wixii ka dambeeyey gawaaridaasi ma aysan soo marin waxay ahayd meel dadka argixisada shabaab wadooyinka ay ku dhibaateeyaan oo gawaaridii aysan soo mari karin marka dadka hadda waxay sidaan uga cawdaan ayaa ah wadadan oo aada dhanka waqooyi oo xilligan toboga daadadka biyaha ay ka keenaan ayaa hadda ah wadada ugu muhiimsan oo ganacsiga degmada xudur uu ku tiirsan yahay oo gawaaridiisa iyo dadkiisa si toosa ay u isticmaalaan taasina xili roobaadka hadii la gaaro oo biyahaasina muddo saddex bilooda ayay waxa ay fadhinayaan beeraha iyo wadooyinka ay galeen saddex bilood marka waad dareemi kartaa saddex bilood oo aan ganacsi jirin aan dhaqdhaqaaq jirin aan isku soo jirin yani dhibaatada ay ka dhalan karto laakiin guud ahaan kale markaan fiirino ee ganacsiga iyo dhaqdhaqaaga magaalada xudur waa mid aad u wanaagsan
meelbay ka wadatay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa
wararka ayaad dhegaysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad khiyaara inagala socotaane mid ka mid a aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xafiiska ku cusub mudane maxamed xuseen rooble iyo sida loogu baahan yahay caqabadahaasi si fudud in looga gudbo si soomaaliya ay horumar iyo barwaaqo u gaarto aqoon-yahan deeq faarax oo ka mid a aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ayaana sharaxaad ka bixiyay caqabadahaas iyo sida looga gudbi karo
wallahi waa su-aal adag weeye runtii maaragtay fufurdhabaa waqti badan oo u baahan runtii laakiin haddaan ku soo koobo wax yar oo muhiima waxa weeye waxa ugu wan oo hortaagan waxay tahay waa waktiga uu haysto waktigu haysto runtii aada u yar islamarkaana xilli hadda kala guur ah uu ku soo beegmay waxa markaa badanaa isdiidahayo waktiga uu haysto iyo inta u dhiman macnaha dowladda hadda maaragtay sii shaqaynaysay taasaa maarata waxyaabaha ugu badan oo ugu adag oo mar hortaagan ay tahay midda kaleo ayadana hortaagan waxay tahay caqabad ah damaca qabaa'iliga ah oo had iyo jeer dadka odayaasha ah ama beeluhu ay had iyo jeer ku tartamaan oo ay maaragtay breshur xoogle ku saaraan sidii ay maaragtay qof ayagu ay rabaan ama qaybsiga ahnaanka qaybsiga dawliga ah ay u heli lahaayeen qoontadooda ama qabiil walba ama deegaan walba macarada ka soo jeeda ay breshur gooniha u saarhayaan iyo waxa kaloo ayadana breshur ku ah oo runtii hortaagan aan odhan karaa hadda dadka haya hadda xilalka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada oo runtii ah kuwo macnaha filanahayay inay xilkan sii dhamaysan doonaan qaarkoodna ay u muuqdaan inay runtii shaqo fiican qabteen islamarkaana ay adag tahay macnaha beddelkooda uu adag yahay maadaama waqtiga la eegahayo uu yar yahay haddaan xaalad adag waddanka uu ku jiro oo dhanka doorashooyinka ah marka waxyaabo badan oo isu tegey ayaa runtii hor taagan laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo ugu weyn waxaa ka mid ahto waktiga iyo xukuumadda hadda taagan oo runtii maaragtay wax dhaliila ama wax ceeba oo zaa'ida aan lahayn walow ay dastuuri tahay qasaba inuu hadduuba xitaa sii celinayo uu soo magacaabo xukuumaddiisa macnaha waa waa ku qasban yahay haba maaragtay haba sii haysta hadduu doono laakiin waxaa qasaba qaar wasiirada ka mid ah inuu bedelo taas waa ku qasbaya runtii waa waa arrinta ugu weyn macnaha qofka sida xil loo magacaabo uu dareemayo macnaha uu la kulmayo faceka ugu horeeyo maaragtay maaragtay maaragtay uu la kulmayo waxa weeye pressureka saa ay saaraan dadka four point five wax ku raadinaya marka odayaasha qabi qabaa'ilada matala iyo dadka damaca maaragtay keliya ku raba inay four point five ay wax ku helaan waa ayaan darrada runtii nahaysatay ka mid tahay sababtoo ah ee, qofku ma looma eego muxuu yaqaanaa muxuu waddankan badbaadin karaa qarankan muxuu qaban karaa ee, kartidiisa qof ahaaneed lama fiiriyo laakiin waxa la yaab leh waxay tahay markii xilligan oo kale la gaaro waxaa had iyo jeer oday walba ama beer walba maaragtay ay guntiga u xidhataa in sidii qaybteeda ay u heli lahayd ayadoo aan eegayn qofka beeshooda ku matelahayo inuu noqon karo xitaa qof qarankan mateli kara marka waxaa u daran eh, dadka inta badan eh, u ololeeya xagga 4.5-ka qaybteennii baan u baahannahay waxay doonaan aadaan haddii lalaa xitaa qofkiina idinma qalmo waxaa laga yaabaa inay la soo istaagaan oo yidhahdaan may anagu qaybtaa baan u baahannahay qaybtaana maaragtay waa inaan wax ku qaybsannaa marka bareesharada ugu waaweyn ayay ka mid tahay oo qof kasta oo xilkan ra-iisul wasaaraha loo magacaabo oo la kulmo waxaan ognahay oo xaqiiqo ah in odayaasha dhaqameedka iyo dadka badanaa dhamaca siyaasadda ah ay feelal dhaadheer u galaan ballamo dhaadheer ka samaystaan sidii ay pressure xoog leh u saari lahaayeen ayagoo had iyo jeer wax tabanaya marka soomaalidana inta badan waxa weeye ilaahbaa maaragtay eh, dadka wada baahi tiri kara laakiin qo- qolo walba ah, qabiil walba ama maaragtay eh, dadka wax ku raadinaya waxa fiican inay u xushaan dadkan ay dalkanna u naxaan eh, aqoonta iyo qofka eh, kartida uu leeyahay inuu waddanka badbaadin karo sida hadda maaragtay jadwalkan la bixiyey aan ku hayno waxay tahay in eh, sida ugu dhaqsaha badan ee hadda loo magacaabo guddigii maaragtay doorashooyinka mataliyay federaal dowladda federaalka inay dhaqso usoo magacaado marka eh, haddii macnaha eh, xukuumaddii ama dowladdii ay wakti badan geliso waxyaabahan hadda maaragtay dowladda sidii iyo la tashayaashii odayaashan iyo iyo qaababkan hadda waxa socda waxaa runtii dib u dhac ay ku noqon kartaa ama maaragtay saameyn ay ku yeelan kartaa hanaankii doorasho ee lagu ballamay inay xilligeedu ku dhacdo sababtoo ah eh, maalin walba oo dib usii dhacdo waxay taabanaysaa ama ay sii riixi kartaa xilligii lagu ballamay eh, in doorashada la qabso haddii maaragtay eh, sidan hadda loo boosiyey laftigeeda xitaa waxay noqon kartaa hadhowti inay dhaqso iyo iisheeg maxaa la yidhaahdaa ay noqoto wax gebageba macnaha ay waqti fiican xulistii eh, maaragtay baarlamaankii guddiyadii intii ka hadhay amnigii iyo ammaankii waxyaaba badan hawshu ma sahlana marka saameyn way ku yeelan kartaa Eh, dulucda ujeedadu waxa weeye saameyn weliba xoogan ayay ku yeelanaysaa haddii waqti badan lagu lumiyo hadda eh, maaragtay eh, xilligan hadda maaragtay ra-iisul wasaaro waqti badan uu siiyo dowladda sidan iyo xilligan yar inuu waqti badan geliyo marka waa suurtagal waa suurtagal waqti waqti waqti way taabanaysaa xaqiiqa si ay u taabanaysaan garanayn maane qasab way taabanaysaa sababtoo ah haddaba waxay ahayd in la bilaabo arrinta noocaasa oo ah amniga oo ah runtii waxyaabaha ugu ugu culus doorashadan eh, lagu qodeeyey in laba meel ay ka dhacdo ka dhacdo maamul goboleedyada in maaragtay eh, lasii bilaabo waa waa aragtay waa way taabanaysaa xaqiiqa way way taabanaysaa taas
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax meel bay ka wada timid idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timid soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timid idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon
waataa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad inagala socotaane wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed waxa ay sheegayaan in ciidamada nabadsugidda dowladda soomaaliya ay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka mida magaaladaas si ammaanka magaalada loo sugo waxaa sidoo kale ciidamadaasi ay howlgallo ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay deegaano u dhow magaalada baydhabo howlgalka ciidanka amniga ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed ayaa muddooyinkii dambe la labajibaaray waxaana la doonayaa in maleeshiyada al-shabaab laga cirib tiro dadka la tuhunsan yahay ee hadda la baarayo ee ciidanku ay deegaanada ay howlgalka ka sameeyeen ayaa la sheegay inay taageer u yihiin al-shabaab deegaanada koonfur galbeed ciidamada ku sugan ee maamulkaas ka tirsan iyo kuwa dowladda ayaa si wadajira u howlgalayo waxaana ay wadaan dadaaladaas iyagoo sheegay inay soo bandhigi doonaan dadka la tuhmay ee eedahaysanayaasha khiyaartiina dhegeysatay wararkaas barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan ayagoo faah-faahsan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad inagala socotaan barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysanaysaan qeybihii dambe ayaana kusii dhowna waa tahaye qeybaha dambe ayaan sii gudagelaynaa doctor xabeeb oo leh isbitaallo dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho islamarkaana lagu dabiibo dadka maskaxda ka xanuunsanaya ee dhimir kale ayaa muddooyinkan wuxuu wadaa dadaal dheeraad ah oo ku doonayo dadkaas inuu u helo dhaqaale maadaama dadka xanuunsanaya maalinba maalinta ka dambeyso ay sii kordhayaan oo aysan jirin dad si gooniya iskaga xilsaaray waxaana dowladda uu ka dalbanayaa in dhaqaalo loogu daro miisaaniyadda dowladda si dadkaas xanuunsanaya ee soomaaliyeed loogu helo daawooyin iyo isbitaallo waaweyn iyo goobo lagu xanaaneeyo waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda ayuuna ka hadlayaa dadaalkaas uu wado
horumarinaya labada kun iyo sideed sideedii ayay ahayd two thousand eight labada kun iyo sideed ayay ahayd mar ay qiyaas ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o tree in one saddexdii qof oo soomaali ah mid inuu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca dhimirka aniga marka markisaa la yidhi waxaan u tegey representative w h o representative soomaaliya marty everett ayaan u tegey waxaan ku yidhi haddii w h o ay saan ay aaminsan tahay maxay wax ugu qabalayiin waxay ugu tiri waxaa wax looga qaban laayahay dhibaatada iyo culayska cudurrada ku dhaca dhimirka haysta shacabka soomaaliyeed weli kama aysan hadlin madaxda qaranka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadduu fiirso wax labada ku istaagtay orod baan bilaabay orod sheekh shariif ayaa waxaan ugu tegey cimrigiisa laa dheereeyo walaalkay sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne afgooye madaxweynihii hore balan lama aan lahayn afgooye uu booqanayey si fudud ha- doctor xabeeb miya hala soo gudbiyo waxaa la joogay wasiirka arrimaha gudaha cabdisamed intii baan la wadaagay kambeeynkii baa ku yimid nasiib darro waxaan isku haynu kama uusan hadlin saacid prime ministerkii waxaa la joogay xabsiga maraan u gurmadeyahay waan ka codsaday inuu mar uun ka hadlo dhibaatada iyo culeyska cudurrada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan bulshada saacid ciidamooga xirsi baa la joogay oo markaa aan jeclahay Wasiirka inuu ahaa wasiirka warfaafinta ciidamooga ayaa afjigay waxay saacid buu ahaan lahaa saacid ina faarax garaad wuxuu ahaan lahaaba ciidamooga xirsi baa af- iyo afjigay wuxuu yidhi doctor xabib buu yidhi hadda munaasabadda shubanka iyo war shubankii ninka usoo gurmadaana ahaa xabsiga wuu i afjigay wuxuu yidhi mar kale ayaan ka hadlaynaa saacid wuxuu yidhi doctor xabeeb oo nin dadaal badan waa in arrintiisa hoos loo fiiriyaa saacid fariintaanu farayo waxay tahay war hoos looma fiirin maante prime ministerka maxamed xuseen rooble ayaa kor u fiiriyay arrintii inaan shacabkana maanta u ballan qaaday mental healthiga wax ka qabanayo okay saasay ku suura gashay xalay marka xaalay xaalay aniga ma seexan xalay ma seexan sababtoo ah waxaan raadinayay inhency feasibility political commitment ay samaynayaan madaxdeyda qaranka Imas- neefa waan helnay qaranka qaranka madaxda sare ee qaranka way ka hadleen tuutarka waad aragtay soona waad aragtay tvga qaranka waad aragtay websayada caalamiga oo dhan waad aragtay aadaa loo maamuusa aad iyo aad waxaan tobanka oktoobar sanado hore hore loogu arkin ayaa loo sameeyey waa la maamuusay waa Waa- laysaga yimid waa laysaga yimid.
waana la- waa loo garnaqsay Waxaa dadka ka horreeyey.
xanuunadaas qaba in ay yihiin bukaano u baahan daryeel waaya waxaa waxaa ka horreeyey niyahow ilaahay wuxuu yidhi wa afdala bacduhum calaa bacdin rusushii wuu ilaah baaba kala fadliba
waa hagaag dhegeystayaelkaasi wuxuu ahaa doctor xabeeb oo sidaad maqlayseen raadinaya dhaqaale uu la doonayo in lagu dhaqaale la doonayo in lagu caawiyo dadka dhimir kala khiyaartiina dhegeysantahay barnaamijka faaqidaada wararkana codkaas ayaa ugu dambeeyey wakhtiga ayaa inaga dhammaaday barnaamijka cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynaya anigoo ah liibaan cabdicaddow ee idinla socodsiinaya inta aan barnaamijkan la mid aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel